الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما امر ثم الصلاه والسلام على خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه ايها الاخوه الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaa ilaahay mahadii anaan mar kale isugu soo laabanno guri guryihii ilaahay ka mid ah mu'tamarkeennii koowaad ee jaaliyadda koonfur africa ay qabato isla markaana ka socda caasimaddiisa johannesburg waxaan ku jiraa muxaadarooyinkii musalsalka ahaa ee culimmadu inoo soo jeedinhayeen muxaadarada caawa nambarkeedu waa kow iyo toban muxaadaradii kow iyo tobnaad weeye ee mu'tamarka isla markaana ah maxaan ku idhaahdaa muxaadaradii afraad oo maanta oo isniina baxaysa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu inugu anfaco sheekhana miisaankiisa xasanaadka uu ugu daro muxaadarada ciwaankeedu waxaa weeye waa ganacsiga iyo shareecada islaamka yacni tijaarada ruuxa uu ka baayac mushtarahayo shareecada islaamku waxa ay ka qabto maxaa xalaala maxaa xaaraama ma albaabada markaad ganacsanayso xaaraantaa badan shareecada islaamka mise albaabada aslan waxaa badan maxaan ku idhaahdaa xalaasha ayaa badan xoolaha maxaa xaq lagu leeyahay maxaan xaq lagu lahayn waxaan ku soo dhowaynaynaa fadiilata alakh alkariim washeekh alfaadil sheekh maxamed cabdi umal oo mawduuca qaadaa dhiga falyatafadal mashkuuran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات موضوع الإسلام والتجارة إسلامك إيا قناعسك طبعا سيداد عوانكي سبا كدري ميسان وموضوع عادو قدوين بلس حقا ضوابط iyo qodobo asaasi ah oo looga baahan yahay taajirka muslimka ah ganacsadaha muslimka ah ayaan isku daynaa insha allahu tacaala inaan wixii ilaahay naga waafajiyo kan idhaahno qodobka koowaad shareecadeenna ilaahay inoo soo dejiyey tabaaraka wa tacaala ee qur'aanka iyo sunnadu ay matalayaan waa shareeco aada u guda weyn nolosheenna wax ka midoy ka tagtayna ma jiro baab kasta oo abwaabta nolosha ka mida shuruuc bay ka dejisay nadaam bayna u dejisay qaab iyo qorshayna ugu tala gashay taana waxay ku tusaysaa shumuuliyada shareecada islaamka ah waa shareeco leh iskale qaybtii caqiidada iyo ictiqaadka qaybtii cibaadaadka qaybtii akhlaaqda qaybtii dhaqaalaha iyo nidaamkiisii qaybtii ciidanka iyo dagaalka iyo colaadda iyo nidaamkeedii qaybtii xidhiidhka dibadda iyo mujtamacaadka kale qaabkii loola noolan lahaa qaybtii qoyska iyo xeerkiisii dowladda iyo nidaamkeedii iyo dastuurkeedii nolosha wuxuu ka tegay ma jiro diintani waxay nolosha ka tagtay ma jirto xataa wax yarna ha ahaato dhaqaaluhu marka wuxuu ka mid yahay waa tiirka noloshu ku taagan tahay sida rabbiba tabaaraka wa tacaala qur-aanka ku tilmaamay walaa tu'tu sufahaa'a amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama xoolaha ilaahay wuxuu ka dhigay istaagga noloshu ay ku istaagto saasuu qur-aanku cabbirayaa istaagid buu alla idinka dhigay xoolaha xoolaha wax walbaa marka ku taagan maadaama ay sidaas tahay sharcigeennu nidaam buu marka u dejiyey arrintaa iyada ana lagama ilduufin lagamana tegin lamana halmaaminoo rabbi wax ma halmaamo tabaaraka wa tacaala waxaad ku garan kartaan mudnaanta la siiyey qur-aanka kariimka ah aayadda ugu dheer oo aayatuddayn la yidhaahdo suuratulbaqara aakhirkeedana ku timid waxay ka hadlaysaa dhaqaalaha daynta iyo sidii loo tawfiiqin lahaa waa aayadda qur-aanka ugu dheer waaye kullii aayadaha qur-aanka o dhan waxay ku saabsan tahay dhaqaalaha qayb ka mid ah iyo maamulkiisa iyo sidii loo ilaalin lahaa diinteennu marka waa diin dhammaystiran waxba ka tegin waayo qodob waa qodobkaas qodobka xiga tijaarada iyo ganacsigu waa nooc ka mida kasabka ay shareecadu nidaamka u dejisay leanna ruuxa muslimkaa kasabkiisa iyo shaqaysigiisu waa qaybo kala gedisan mid wuu xamaashaa midina beeruu beertaa midina farsamuu ka shaqeeyaa midina tijaare iyo ganacsi buu ka shaqeeyaa midina masaalixda caamku uto u taagan yahay oo waa madax waa madax wahaakadaa kasabku marka tijaaradu waa nooc ka mida kasabka kasabka isaga ah wuxuu isaguna ka mid yahay waxyaalaha shareecadu ay andimada u dejisay oo nidaamkaa shareecadu ay dejisay haddii la raacana ganacsigii waa barakoobayaa oo xoolihii laga helay waa barakoobayaa oo nolol wanaagsan baa mujtamac iyo fardiguba ku noolaanaya nidaamkii shareecadu ugu talagashay kasabka ganacsigana ganacsiga haddii la garab marana wixii meeshaa ka yimaada waa waxuun baraka la'aan ah fardiguna ku degi maayo mujtamacuna ku degi maayo wax baraka la'aanuu noqonaya ilaahay baana tabaaraka wa tacaala xaqaa'iqda inaga yaqaana isagaana xogogaala tabaaraka wa tacaala isagaa xakiim ah oo shay walba meeshii uu leeyahay dhiga oo aan la gafin oo aan sarmaseegtaynin tabaaraka wa tacaala allahaasaa shuruucdan dejiyey ganacsiga culimmada qaarkood waxay ku tilmaamaan iyo tijaarada ee kasabka noocyadiisa kala gedisan ka ugu fadli badan bay ku sheegaan qaarna waxay yidhaahdaan maye waa laga fadli badan yahay oo beertaa ka fadli badan bay qaar yidhaahdaan iyo beerashada qaar waxay yidhaahdaan kasabka waxaa ugu fadli badan kasabka jihaadka ku yimaada ee haniimada ah leanna waxa waye cibaado weyn yuu u yahay yuu ka dhalanayaa oo islaamkii iyo diintii islaamka iyo tawxiidkii lagu cisaynayo oo kor loogu qaadayo adiga si la yidhaahdaba waa uun nooc ka mida kasabkaas ilaahay xalaaleeyey fadiiladiisuna kolley waxay ku xidhnaan doontaa kolba qo ruuxa samaynaya iyo niyada uu ku samaynayo keliya waxaan doonayaa marka inaan ka hadlo oo darsigeennan aan kaga hadlo dawaabidda khuluqiga ee kafaalo qaadaysa ama damaano qaadaysa ee kasabka tijaarada iyo ganacsigu inuu noqdo mid dhowrsoon oo nadiif ah oo ka fog waxa loo yaqaano jashaca iyo anaaniyada yacni inuu ruuxu isaga laf ahaantiisa uun wax walba isla doono iyo nooc iimaan la'aan iyo hunguri weyni ah iyo lex jeclo badni yacni waxa weeye inuu ganacsigu noqdo gano- ganacsi nadiif ah oo ruuxana wax taraya mujtamaciisana wax taraya asalkuna waxa weeye ruuxa muslimka ah wuxuu yaqiin u hayaa oo uu hubaa markuu ganacsanayo in xoolahan allah baa iska leh isagana allah baa leh xoolahanna allaa leh isaguna waa mustakhlaf oo xoolahan waa loo dhiibay wixii gacantiisa gala waa wax allihii maaligga ahaa ee iska lahaa uu gacantiisa geliyey waay kii iska lahaa ee kuu dhiibay nidaamku ugu talagalay inaad ku keento waa inaad marto nidaamku ugu talagalay inaad ku bixisana waa inaad ku bixiso ilaan adigu isma lihid xoolahana ma lihid adigana waa lagu leeyahay xoolahana waa la leeyahay kii xoolahana lahaa adigana ku lahaa nidaamku ugu talagalay waa inaad wax mariso adigoo marka yaqiintaa ka duulaya ayaa waxaa imaanaysa inaad ilaaliso yacni waxa weeye dawaabidda iyo nidaamka ay shareecadu ugu tala gashay ganacsiga iyo tijaarada muxuu ahaayey n nadiifta ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa iyadiyo saaxibkeeduba ay barakaysan yihiin dawaabidda waxaa ka mid a iyo qodobbada aan jeclaa inaan tilmaamo markaad ganacsanayso oo tijaaraysanayso tijaaradaada iyana kaa hoos bixin inaad ku tijaaraysato niyad fiican anniya saalixa niyad wanaagsan inaad ku tijaaraysato ood ku ganacsato niyada wanaagsan waxaa laga wadaa bimacnaa waxaad niyoonaysaa inaad naftaada xaaraan ka ilaalinayso beddelkaad wax dhici lahayd ood wax boobi lahayd ood wax hadi lahayd oo wax bililiqaysan lahayd xaaraantaada xaaraanta naftaada ka dhowr oo kasab xalaala isku ilaali waa niyad fiican waxaad niyoon inaad naftaada ka ilaaliso dulliga baryootanka iyo dawarsiga dullu su'aal leanna bini aadamka uu baahashadiisa iyo waxweydiisigiisu waa dulli iyo dhaawac wejigaaga ku dhacaya way sharafkaagii iyo karaamadaadii dhaawacaya way waxaad marka u kasbanood u tijaaraysanood u muxuu ahay u xamaalan in aad wejigaaga ka ilaaliso dhaawac iyo dulli inuu gaadho oo bini aadam intaad u baahato gacanta u horsato ka kaaftoon waa niyad fiican waxaad niyoon ilaahay daacadiisa u kaalmayso kasabkan aad raadinayso waxaan u raadinayaa waxaan rabaa ilaahay daacadiisa inaan u kaalmaysto iyo khayrka waxaad u niyoon xoolahan inaad qaraabadaada iyo eheladaada ka xidhiidhiso oo dadka ehelkaagaa wax tarto oo diintaada aad ku garab istaagto oo aakharadaada aad ku dhisato oo adduunkaagana aad intifaacsato khalqigaa ilaahayee xuquuqda kugulana aad wax ka tarto niyadaasaad ku tijaaraysan horta markaad niyo noocaasa ku tijaaraysato tijaaradii aad tijaaraysanaysa waxay isu beddelaysaa caado intay isku bada iska beddesho baa waxay isu beddelaysaa cibaado aad ajir ka helayso yacni waxaad u tijaaraysan dadkaad rabtaa inaad khayrka mujtamaca muslimkaad rabtaa inuu ka madax bannaanaado raacsanaantan uu gaalada raacsan yahay dadkan muslimiintaee kiniisaduhu lugoynayaan luqmatulcayshka lagu gaalaysiinayo muslimiintan uun gaalo uun muxuu ahaayey ee ku tiirsan ee noloshoodii halkaa ku tiirsan tahay wax ka qabo intaad ka qaban karto ruux waxaa tahay hami hami aad u sarreeya xambaarsan keliyeeta ma tihid ruux meelo hoose ka fikiro calooshiisa iyo farjigiisa uun ka fikira taasi waa niyad aada u liidata waay xoogaa waxaad wax ku guursatana hel waxaad cuntood cabtood caloosha gelisana hel waxoogaa aad ku labisatana hel waxoogaa baabuur qurquruxsan aad ku gadatana hel war taasi niyad fiican ma aha haa waa niyad niyad iska adduunyo waaye qiimo weynna ma leh laakiin niyada ka qiimo badan waa tii aan soo tilmaamay waay niyad mar u noqonaysa adigii kuu noqon mar mujtamacaagii u noqon mar ummaddii muslimka u noqon niyad wanaagsan baad ku kasbanoo ku ku ganacsan niyadaa markaad ku ganacsato ganacsigu waa caado laakiin markay niyadaadu sidaa noqoto niyo wanaagsan ula timaado caadadii cibaaday noqonba intaad ka shaqaynayso wakhti kaaga baxaya safrayso xisaabinayso miisaanka xasanaadkaayba kuu gelaysaaba adi taa iyadaa ma heli karta yaa waxay ku imaani inaad niyo wanaagsan aad marka horeba kasabkiiyo ganacsiga ku gasho ayna iska noqonin uun niyo uun adduunye raadisa bas ama dadka iska raacun keliya inaysan noqonin laakiin niyo wanaagsan markaad ku gasho shaki male ilaahay tabaaraka wa tacaala in adduunyadii wixii uu kaaga qorayna wuu kaa siin intaa aad dhaqdhaqaaq iyo dadaal waddana miisaanka xasanaadka adoo cibaadaysanayay ka dhiganta oo say ku imaan waaya yacni allah tabaaraka wa tacaala ayaa dadka qaarkood waafajiyo waxaa la yidhaahdaa alcaadaatu tanqalibu cibaadaat binniyaad baa la dhahaa waxyaalaha caadaadka ah niyo wanaagsan hadduu ruuxu ula yimaado cibaaday noqdaan waa kii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu yidhi wa fii budci axadikum sadaqa midkiin xubinkiisa taranka sadaquu ka helayaa yacni reerkiisa markuu u galmoodo ajir baa looga qorayaa markaase saxaabadu waxay yidhahdeen oo rasuul ilaahay ow aya'tii axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu ajr oo ma intuu midkanna shahwadiisii guto oo xoogaa dareenkiisii iyo yacni xaajadiisii meesha ku guto miyuu haddana weliba ajir ka helayaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla lay slam bal ka warrama hadduu meel xaaraana ku guto dembi ma ka soo raacaya haabay yidhaahdeen wuxuu yidhi fakadalik waxaa la mid ah hadduu meel xalaala ku gutana iyadana ajir baa allah ka siinayaa buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin reerkaaga markaad u galmoonayso goormaad ajir ka heli niyad wanaagsan markaad ugu galmoonayso waa hadday keliya tahay uun waxoogaa uun kulaylka ku hayo uun muxuu aha isqabooji oo shahwadaada ku gudo keliyata intaa uun hadday tahay wax weyn ma ah ajirna ka heli maysa laakiin ninkii niyo wanaagsan oo saalixo ah leh galmadaa ajir ah oo hurdadaa ajir ah oo socodkaa ajir ah jaabir buu hawan u malaynaya innii axtasibu nawmatii kamaa axtasibu qawmatii buu yidhi aniga hurdadayda ilaahay baan ajir kaga rabaa oo ajir kaga raadinaya sida taagnidaydaba aan ajir ugaga raadinayo markaan salaad tukanayo ajir baan kaga rabaa salaadda markaan hurdadana hurdadayda ajir baan kaga rabaa soo ma marka ganacsigaagu si uu cibaado kuugu noqdo niyad wanaagsan ula imow oo qaabka hadda aan soo tilmaannay waxaa ila nabigeenna wuxu uhi sal lla ly slam innama alacmaalu binniyaad niyadu hadday saalixa tahay camalkuna waa saalix niyadu hadday faasido tahayna camalku waa faasid marka qodobkaa isaga ah yuusan horta kaa hosbixin haddaad tahay ganacsado muslim ah inaad dhaqdhaqaaqaaga ganacsiga adduunkana miisaankiisana uu kuu galo aakhare miisaankeedana uu kuu galo ruux nasiib laana heli karaya macnaa qodobkaasi waa mid qodobka xigaayo waxa weeye oo looga baahan yahay ganacsadaha muslimka waa mid ay culimmadu yidhaahdaan waxay yidhaahdaan yacni tijaaratu alculamaa baa la yidhahdaa dadka waxgaradka ah ganacsigoodu waa kaas niyada saalixadii la socoto qodobka labaadee looga baahan yahay ganacsadaha muslimka waxa weeye alkhuluqu alxasan akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan markuu ku dhex jiro caalamu alistihmaar iyo caalamu altijaara caalamka ganacsiga markuu jiidhahayo wuu ka gedisan yahay ganacsadayaasha kaleo dhan muxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay akhlaaqdiisa wuxuu kaga duwan yahay muuqaalkiisa wuxuu kaga duwan yahay mucaamaladiisa wuxuu kaga duwan yahay qaab dhaqanka uu dadka kula dhaqmayo waa ka gedisan yahay akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee dadka aad la mucaamaloonayso idin dhex maraysaay ayadana waa qodob asaasiya looga baahan yahay taajirka muslimkaa ganacsadaha muslimkaa laga rabo oo maalan waa inuu ruux run la yahay runta inuu ku dadaalo beentana iska ilaaliyo waa inuu ammaano leeyahay ousan khaa'in ahayn waa inuu yahay ruux iimaan leh oo qanacsan oo wixii ilaahay siiyaba ku qanacsan waa inuusan ahayn ruux iimaanla oo muxuu ahaayey uun soo qabo soo qabo mooyaane mabda' kaleba aan lahayn kaa wax deeqa ma jiro laakiin ruuxa muslimkaa waxaa deeqa wixii ilaahay ku siiya ama ha yaraada ama ha badnaadee wuu qanacsan yahay alqanaaca waana miduu nebigu ku tilmaamay sal lla lay wasaslam hina nafs nafta haninimadeeda iyo taajirnimadeedu waa in ilaahay qanacsanaan siiyo iska qanacsanta marka qanacsanaantaasi inaad ku gasho ganacsi aad tijaarada ku gasho waxaa ka mid a maalan sidoo kaleeto akhlaaqdaa wanaagsan ka mid a alwafaa bilwacdi inaad ballanta oofiso waxaad yaboohdo oofiso aadan dadka ballanta uga bixin wa xusnu alqadaa haa markaad gudayso ood xuquuqda gudayso si fiican oo edable inaad u guddo wa xusnu liqtidaa markaad adiga xaqaaga dalbanaysana si wanaagsan oo nadaamsan oo muxuu ahaayey dabacsan oo ay yacni qallafsanaan ayna ku jirin inaad u dalbatood u raadsato xaqaaga u raadsato ka tabarta daran ee mucsirkae caydhoobay inaad ka sugto ama ka cafido iqaalat alcatharaat khaladaadka kaaga imaanaya dadka aad la mucaamaloonayso in aad iska saamaxdo oodan noqonin xaruuri xaruuri aan dulqaadba lahayn ha noqonin majaal waxaad ku jirtaa khatar ah waa laguu gafi waa lagugu khaldami waa lagu aflagaadayn xumaan baa lagu soo gaadhsiin waa lagu gardaraysan waxaa la rabaa inaad noqoto ruux aad u degan oo caharaadka iyo simbirraxada iyo khaladkaa dadka ka dhacaysa wax badan indhaha ka laabta alwafaa bilxuquuq xuquuqda lagugu leeyahay inaad gudato oo dadka aadan meermeerinin oo aadan dadka khayaamin muslim baad tahay muslimna macnaheedu muxuu yahay muslim waa hoggaansane alle waa hoggaansane ma masaajidka markuu soo galo basuu hogaansan yahay waa siday hadda u eg tahay waay iridda markaad ka baxdo kii masaajidka ku jira maba tihidba bini aadan kaloo kii ka gedisan baad soo baxday haddana markaad masaajidka soo gasho waad isbedeshayoo ruux tukanahayoo islaamkii ka muuqdaad noqoto bannaanka markaad u baxdo tijaarada iyo suuqa iyo dukaanka iyo shirkadda xafiiskeediiyo markaad tagsana adigii dhannaba waa isbeddelaysa lama rabo masaajidka muslim baad ku tahay suuqa muslim baad tahay muxuu ahaayey dukaanka muslim baad tahay xafiiska muslim baad tahay waxaa la rabaa marka inaad ilaaliso muslimnimadaada iyo akhlaaqdii diinta inaad ilaaliso markaad tijaaraysanayso waa mabda asaasiya waa saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa alakhlaaqu alxasana qiwaamu addiini waddunyaa akhlaaqda wanaagsan waa tiirka ay ku istaagto diinta iyo adduunyaduba diin iyo adduunyaba waxay ku istaagtaa waa akhlaaqda wanaagsan saas daraaddeed ayaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa loo soo diray liyutamima makaarima alakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan dhammaystirkeedaa loo soo diray nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka ugu akhlaaq wanaagsan ummadda ayaana nebiga ugu dhowaansho badan uguna jecel yahay sida xadiiska ku yimid yacni dadka waxaan ugu jeclahay maalinta qiyaamadana mansilo ahaan iyo boos ahaan iigu dhowaansho badan kuwa idinku akhlaaq fiican idinku dhaqan fiican ayb arrin marka muhiimaddeeda la waa arrin muhiimaddeeda la waay ruuxa muslimka yacni akhlaaq buu wax walba ayuu ku qaabilaya akhlaaqdaasina iyo dabeecad wanaagga iyo dulqaadka iyo runta macnaheedu ma aha nafci adduunyo uun ku gaadh laakiin waxa weeye caqiido qalbigiisa ku jirta oo dhahaysa ilaahay raalligeliya khalqigan wanaag mooye xumaan ka ilaaliya haddii markaa kadib dhaqan wanaaggiisaas tijaaradiisii iyo ganacsagii ganacsigiisii intay suuq u hesho dhaqan wanaaggiisii uu ribix ku helo taasi uun tabacan bay ku timide maqsuudkiisa maaha gaaladaa ka gedisa gaalku waa kuu qoslayaa haa wejigiisu waa furfuran yahay waa ku soo dhowaynayaa waa kuu muusoonayaa hadallo macaan buu ku leeyahay haa dabiicad aada u qiimo badan oo macaan yuu kugu soo dhowaynayaa markaad dukaankiisa soo gasho xafiiskiisa markaad soo gasho laakiin ujeeddadiisu maxay tahay ya muxuu ka rabaa ma aakhariya ilaahay dartii baa ku jirta maya laakiin muxuu doonayaa waxoogaa uun wuxuu ku leeyahay mar labaad soo noqo haddana wax iga iibso soo saas ma haa dhoolla caddayntan iyo qosolkan iyo kelimadan macaan iyo mar labaad soo noqo mar saddexaad soo noqo meeshan waa lagaa rabaaye waa laa aqala walaa akar intaa wax ka siyaasan isagu dan ma leh adigu laakiin dhoolla caddaynta iyo hadalka macaan iyo soo dhowaynta iyo marxabaynta waxaa kuu dheer ganacsiga kaagana muhiimsan muslim baa tahayee dabeecad wanaagsan dadka tus ilaahay dartii marka waxaa gadaal ka imaanayso iska soo raacaysa adoon kuba talagelinba tii kale oo dadkii kastamkii inuu kuu yimaado oo lagu soo raaco oo tijaaradaasuu bulaasho oo taasi waa tabacan way iska imaan laakiin maqsuudkaaga koobaad maaha soo ma iyadaa iska imaan waa ruux muslimaata sidaas daraaddeed ayaa tijaarada akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee ganacsiga ganacsadayaasha muslimkuna ay matalayaan waa midda keentay dad aad u fara badan oo gaalo ahaa inay diinta ku soo galaan tujaar iyo ganacsadayaal meeshooda intay tageen ganacsi uun u tegay waddammada ugu fara badan ee hadda muslimiinta ugu tirada badan ugu tirada badan yacni waxa weeye waddanka hal dawlad oo muslim ah oo hal dawlad isku ah shacabka ugu tirada badan waa shacabkee waa indunuusiya waa soo ma indunuusiya islaamku dagaal kuma gaadhin jihaadna kuma gaadhin laakiin yaa islaamiyey waxaa islaamiyey muslimiin tujaar oo ganacsadayaal ah oo intay ka tageen caalamul carabi meeshaa ganacsi u tegay dhaqan wanaaggoodii mucaamalo wanaaggoodii dabeecaddoodii macaanayd ayay mujtamacaasi ka heleen sidaasayna ku soo islaameen tijaarada marka akhlaaqda wada tahay waa ta muslimka waana tijaaro ay la socoto dacwo dacwo aan hadlayninoo dhawaaqaynin waay laakiin waa dacwo ka saamayn badan oo ka ta'hiir badan middaad dhawaaqaysa hadlayso marar fara badan ka saamayn badan markay dadkii dhaqan wanaagsan iyo turid iyo naxariis iyo soo dhowayn iyo marmarka qaarkood inaad u tanaasusho iyo muxuu ahaayey ee mxuu wanaag markay kaala kulmaan dadku waa isweydiinayaan waxay leeyihin war dadkani dad caadiya meehee maxaa sidan ka dhigay waa baadhayaan waxaa sidan ka dhigay diintoodaa sidan qabta diintii bay jeclaanayaan diintii markay jeclaadaanna waa soo islaamayaan adiga marka waxa weeye taajir muslimaa tahaye taajir ma tihid iska madax bannaan waxa idinkala soocaya adiga iyo tujaarta kaleen diinta lahayneen muslimka ahaynna qodobka asaasiga waxaa ka mid a akhlaaqdaa idinkala soocaysa akhlaaqda ayaa idinkala soocaysa waxaase aad nasiib xumo u ah in qodobkaasi gaaladuna ayagoo adduunyo doon ah maanta ay ku tafanuneen siday dadka u soo jiidan lahaayeen oo dhaqan wanaagsan u tusi lahaayeen oo istustus ah oon ilaahay dartii ahayn innagii asalka u ahaynna dabeecad qallafsan iyo weji qallafsan iyo dadkii oo naga carara iyo ad adayg inay muxuu ahay mucaamaladeennu noqoto waa aad wax aad looga naxoo nasiib xumaa wey macnaha allah tabaaraka wa tacala marka akhlaaqdaa wanaagsan buu ayuu inoogu yeedhay inaguna ammaanay oo nabigiisa ku ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu rabbi yidhi waquuluu linnaasi xusnan bacdamaa rasuulkiisa uu inoo tilmaamay wainaka lacalaa khuluqin cadiim waxa uu yidhi waquuluu linnaasi xusnan dadka waxaad ku tidhaahdaan hadal wanaagsan hadal wanaagsan ku dhah bal hadalba hadalkuu ka wanaagsan yahay dadka u isticmaala nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixaynka ku yaala albayicaani biاlkhiyaar ma lam yatafaraqa wa fii riwaayatin ma lam yaftariqaa فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما موحقت بركة بيعهما لبدا الروح ee wax kala iibsanaya intay wada joogaan meeshii ay wax ku kala gadanayeen oo ina ka dhaqaaqin waxay khiyaar buu nin walba leeyahay intaad meeshii wada fadhidaan oo idaan kala dhaqaaqin caqdigu ma laasimin nin walbana inuu ka noqdo khiyaar buu u leeyahay haddaadse kala dhaqaaqdaan caqdigii waa laasimay waan ka noqon khiyaarkeedu waa kaa dhammaaday wuxuu nebigu uhi sal lla alay slam markay wax kala gadanayaan hadday run isu sheegaan wixii ceeb ee ay leedahay badeecadana ay isu caddeeyaan wuxuu nebigu uhi sal lla alay wasalam waxaa loo barakeeyaa beecooda kanna lacagtuu qaatay baa loo barakeeyaa kanna badeecad iyo silcaduu la wareegay baa loo barakeeyaa maxay sameeyeen run bay isu sheegeen wixii jirana way isu caddeeyeen ismayna waxba isumayna qarinin haa maxaa la rabaa badeecadaada hadday si wax ka yihiin sheeg waxaad tidhahdaa warwaxbaa si ka ah haa baabuurkan mar buu injinka yuu duqeeyey mar buu shil galay waxbaa si kaa ceebtaasuu leeyahay dee haddaad igaga gadanaysa igaga gado haa waxaa la rabaa ceebta ay badeecadaadu leedahay dadka ha u qarinin haddaad u qarisa soo maaha waxa aad qaadatay lagu barakayn maayo beenna waad sheegtay waadna khayaantay dadka hadday been sheegaan buu nebigu uri sal lla alay slam ayna qariyaan xaqiiq ay qariyaan waxyaabaha qaarkoodna iska qariyaan oo isu caddayn waayaan nebigu wuxu uhi sal lla alay slam beecooda barakadiisii baa la baabi'inayaa beeca baraka ma leh kanna wuxuu qaatay waxba ka heli maayo wuu ku guban kanna wuxuu qaatay waxba ka heli maayo waxaa nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalamu aleyh sidoo kale inuu yidhi attaajiru asaduuqu alamiin maca alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa xadiidka tirmidi iyo daarimi iyo xaakim ay soo saareen yacni taajirka ganacsadaha runta badan ee ammaanada badan ee muslimka ah wuxuu la meel yahay maalinta aakharo nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadadu la boos yahay ku fiirsada waa taajir waa ganacsade laakiin waa ganacsade run ku mucaamalooda ammaanana ku mucaamalooda xaggee la geeyey nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada dadka ugu daraja sarreeya maalinta qiyaamada yuu la meel noqonaya ma wax sahlan ba wax sahlan ma ah waa akhlaaq waa dhaqan wanaag waa mucaamalo wanaag waa mxuu yaani waxa weeye waa ilaalin taa wey macnaha waa ka nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalamu caleyh sidoo kaleeto xadiidka bukhaari uu soo saaray yani uu rasuulku yidhi raxima allahu rajulan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa allah u naxariisto nin saamixid badanoo dadka saamaxa cafiyo oo u dhimriya markuu badeecada iibinayo iyo markuu soo iibsanayo iyo markuu gudayo ama xaqiisa dalbanayo iyo markuu xaq lagu leeyahay gudayaba waa samxi waay waa ruux sahlan waa ruux fudud waa ruux dabeecad wanaagsan waa ruux aan dadka ku kakanayn oon af xumayn oon adin xumayn oon dhaqan xumayn waay ruuxaasi allah u naxariista buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh marka qodobka labaad ee asaasigaa waxa weeye taajir muslima haddaad tahay waa inaad ilaaliso akhlaaqdii islaamka oo tijaaradaadu ay noqoto tijaaro akhlaaqaysan waa kow qodobka saddexaad waxa weeye altacaamulu fi tayibaat markaad mucaamaloonayso ood ganacsanayso waxa aad ka ganacsanayso waa inuu yahay wax tayib ah oo xalaal ah waa inaad xaaraamta ka fogaato waa inaad tayibaadka ka ganacsato oo aadan ka bixin shareecada qawaaciddeedii iyo nidaamkeedii waa inaadan ka bixin yacni adoo faa'iide raadinaya wixii ilaahay xalaaleeyey inaad ka gudubto ood xaaraanta u gudubto faa'iide iyo ribixna aad raadinayso waa khatar waa halis waa khatar allana tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida naxariistiisa in uu xalaasha iyo xaaraanta xalaashana uu badiyey xaaraantana uu yareeyey daa'irat alxaraam dayiqa wa daa'irat alxalaal waasica xalaashu way fara badan tahay wax la koobi karana maaha xaaraantuna way kooban tahay oo waa wax fara ku tirisa intii yaraydee fara ku tiriska ahayd haddii lagaa kari waayo badweynta xalaasha ana ay ku deeqi weydo soo addoon uun meel xun loo wada matid war badweyntaa xalaashae faraha badan ku kaaftoon intan yartee xaaraantee lagaa ilaaliyey ee dhib kalena iska baddaa maxaa kugu kugu dhibay ood u daba socotaa waxaa kaloon ogaanaysaan allah tabaaraka wa tacaala shayga uu inoo diiday ama rasuulkiisu inoo diiday waxa laynoogu diiday waa dhib ku jira waa dhib ama adiga kugu soo noqonaya ama mujtamaca ku noqonaya ama diintaada ku noqonaya waxa ilaahay inoo xalaaleeyeyna waxa laynoogu xalaaleeyey faa'iidadiisa iyo nafcigiisaa badan xataa hadduu dhib ku jiro nafcigiisaa ka badan ilaahay baana garanaya tabaaraka wa tacaala ee innagu wax badan ma garanayno waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo meeshan khayr baa ku jira ribix baa ku jira laakiin halaagaagii wuu yahay inaad ku halaagsantaa dhici karaysa sidaas daraaddeed waxyaalaha muxaramaadka ee shareecadu ay diiday waa inaad ka fogaato ka ganacsigeeda sida khamradoo kale bakhtiga oo kale hilibka doofaarka oo kale mucaamalaadka ribada oo kale tubaakada oo kale sigaarka oo kale yaxyaalaha noocaasoo kaleetaa ee iska cad qaadka oo kale waxaasi haddaad muslim tahay inaad ka ganacsataay xataa inay naftaadu kuugu sheekayso ka ganacso oo ribix iyo faa'iide ka raadi ma ah wax ilaahay xarrimay tabaaraka wa tacaala ribix iyo faa'iide lagama raadiyo xalaal wixii alla kuu fasaxay ayaa waxaad ka hesho haba yaraadee ayaa baraka iyo wanaag u leeyahay xoolo badanoo xaaraamana xoolo la'aan baa dhaanta xoolo badanoo xaaraama in lagugu ibtileeyo waxaa kuu dhaanta inaad ka qatanaato marka inaad muxaramaadka aad ka fogaato oodan ka ganacsanin maxaa yeelay ruux muslimaata dad badan ayaa qaacidada ay ku ganacsadaani waxay tahay yacni sida la yidhaahdo alxalaalu maa xalla fii yadika waalxaraamu maa xurimta minhu xalaali waa wixii gacantaada soo gala xaaraamina waa waxaad weydo soo ma qaacidada hadda socota waa taa xalaal maxaa la yidhahdaa wixii ku soo gala oo gacantaada soo gala xaaraamna muxuu yahay waxaan allaba kuu qorinood weydo soo ma waa meeshay soomaalidu tidhaahdo adiga waxaan ku cuninba waa la cunaa yaa waxaan ku cuninba hee waa la cunaa waxay gacantaadu gaadhaba waa la qaadaa haw aaba yeeli xaggee ha isweydiine dariiqee ha isweydiine wax alla wixii aad heli karto dariiqaad ku heli karto adiga kuwad ka soo saar mas'aladaasi ma aha mas'alo ruux muslim oo iimaan leh oo aakharo u socda oo ilaahay la kulmi doona oo geeri leh oo xisaab rabbi iyo maxkamaddiisu ka dambayso ma aha ruux muslim oo rumaysan mabda'a isaga ah arrinuu ku dhiirrado maaha mahma kaana thaman mahma kaana thaman arrimaha noocaasoo kalea marka waa inaad iska ilaaliso haddaad tahay muxuu ahay taajirka ama ganacsadaha muslimka ah waxaad ka duulaysaa qaacidat alxalaal waalxaraam waxaad ku dadaalaysaa wax ilaahay raalli geliya waxaad ka dadaalaysaa xoolahaaga inay xaaraami soo gasho biayi ariiq maxaa yeeley markay xaaraani soo gasho xoolahaasi waa halis ha noqonin sida gaalada iyo kuwan iqtisaadiyiintaee nidaamka dhaqaalaha adduunka hadda uu ku socdo ee gaalada ah ile nidaam islaam kuma socdee oo macnahoodu uu yahay adiga wax xun iyo wax wanaagsanba kulmi ilaan iyagu waxba xalaalka ma aha waxba xaaraamka maaha baan ujeeda waxba xaaraamka maaha wax kasta khamradii iyo khamaarkii iyo doofaarkii iyo dhaqanxumadii iyo wax xalaalka xaaraanka ama jiro adiga marka saa ha u dhaqmi diin baad leedahay aakharaad leedahay qabri baad rumaysanta qiyaamaad rumaysanta xisaab baad rumaysanta hawlo danbaad rumaysanta kii aan waxba rumaysnayn sidiisoo gale haddaad u dhaqanto soo hawshu khatar maa hawshu waa halis marka waxa weye inaad shareecadeenna aynu ilaalinno arrintaasi marka waxay muujinaysaa markaan qaabkaa u ganacsanno yacni waxa weeyaan ganacsi daahir ah oo nadiif ah oo ka gedisan oo dad nadiifa ay wadaan oo mujtamaca wax taraya oo aan mujtamacii burburinaynin oon dadkii waxba yeelaynin markaad yaani sigaar ka ganacsato ood ummadda caafimaadkeedii aad ka ganacsato ood ku khamaarto sanadkiiba waxaa u dhimanaya intaasoo milyan baa u dhimanaysa sigaar iyo kansar ka dhashay iyo sanbabadoo madoobaaday suntaasaad ka ganacsanaysaa mujtamacii baad noloshiisii ku khamaaraysaa qaad baad ka ganacsanaysaa boqolaal baa waashay oo jidadka taagtaagan oo qashinka wax ka uruursanaya oo noloshoodii u dhammaatay rag baa sidaa yeelay rag baa noloshoodii intay ku khamaareen gaadhsiiyey inay caqligoodii waayaan oy nolosha ka dhacaan oy sidii bahaa-imtii ay qashinka uruursadaan ruux muslimoo damiir leh oo iimaan leh waxa noocaasa kama ganacsado khamre kama ganacsado mujtamacii bay dhibi geysanaysaa khamaar kama ganacsado mujtamacii buu isku dirayaa soo ma jeed mujtamaciisibuu u danaynayaa naftiisana waa u danaynaya wax mujtamacaaga baabi'inayoo dhib u geysanaya niya waxa ka raadinin waa damiir iyo caqiido iyo nidaam aad u sarreeya wey ruuxa muslimkaa waxaa la doonayaa marka taajirka muslimkaa inuu ku gaabsado tayibaadka iyo waxyaalihii ilaahay u xalaalayay allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi wayuxillu lahum alطayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'ih nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu tilmaamayey nebi maxamed dadka xalaashana wuu u xalaalayaa waxyaalaha wan wanaagsanee manaafacaad kaleh wixii dhib keenaya oo khabaa'isoo xunxunna wuu ka xarimaa diintii nebi maxamed sidaasi ku timi yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum alayibaat waxay ku weydiinayaan maxaa loo xalaaleeyee waxaad ku tidhahdaa waxaa laydiin xalaaleeyey waxyaalaha wan wanaagsanee manaafacaadka idiin leh tijaarada manaafacaad kale cuntada manaafacaad kale cabitaanka manaafacaad kale wax manfac leh dhibkiisuna yar yahay ama dhib aan lahayn baa laydiin xalaaleeyey ee waxaa dhib kale iska daayay allahna tabaaraka wa tacala waa ka yidhi sidoo kale qul laa yastawi alkhabiisu waalayib walow acjabaka kahratu alkhabiis midka xun iyo midka fiicani ma sinna xataa haba ku cajabiyo midka xun badnaantiise adiga waxa uu leeyahay ninkii muxuu ahaayey yaro roonaaye muslimka ahaa markuu arko saaxiibkii oo intuu sigaar galay oo tubaaka galay waxoogaa shilimaa agtiisa ay ka muuqdaan isaguna xalaasha intuu ku yara gaabsaday meeshii aan gaadhin wuxuu leeyahay wallaahi meeshan lama joogi karo ninkan shalay south africa soo wada gallay waa milyaneer aniguna waxba ma hayo war qayrkaa alla kaa reebiye qayrkaa la tartan oo meesha ka kac oo maxaad samayn dee sigaar iyo tubaako iibi oo tugaanka qaar ka mida iyo tubaako iyo sigaar si kastamku kuugu yimaadaan ilaan kastam la-aan baa kugu dhacday waxaabaad la khasaartay waa iyade qayrka alla kaa reeb dhaqaaji buu leehay soo saas maaha a dabacad taalla waa taas war waxaad ku tartamaysa wax lagu tartamo ma aha wax lagu tartamo ma aha ninkan iyayna ku indhasarraxaadinin waxoogaagan agtiisa ka muuqda xaaraani dhammaadkeedu waxa weeyaan waa yaraan ama baaba waay dhammaadkeedu waa yaraan ama waa baaba hadduu haystana waa baraka la'aan waa la gubi gurigiisiibaa guban carruurtiisiibaa guban isagiibaa guban khaatumadiisaa guban aakharadiisiibaa guban war ma nin guban hayaa lala tartamaa ya haddaad aragto dad hayaan ah oo geeddi ah oo naar geeddi u sii ah ma waxbaa lagu darsadaa war naar bay geeddi u sii yihiina ka hadh soo saas maa laakiin waxa weeye waxbuu helay dariiqaasuu ku helay anigana waan dabagelayaa maya muslim baad tahay diintaada ilaasho aakhiradaadana ilaasho waa qodobkaa isagana waa qodob asaasiya oo waxyaalaha muxaramaadka shareecadu xarrimtay in aad ka ganacsigeeda iska fogayso beddelkaad ka ganacsan lahayd wax shareecadu xarrimtay intaad iska dayso haddaad weydo wax kale xamaalo wax yar oo barakaysan oo dhididkaaga ku yimid oo xalaal ah baa ka baraka badan xaaraan aad u fara badanoo meel walba buuxisa marka shaydaan yuusan ku lugoyn qodobka xigaayi waxa weeyaan ee looga baahan yahay taajirka muslimka oo qodobka afraad ah adaa'u alxuquuq inuu ruuxu guto xuquuqda ganacsiga xuquuqda ganacsiga oo maxaa laga wadaa xuquuq fara badan baa ganacsigaaga ku saabsan xuquuq aad u fara badan ayaa ganacsigaaga ku saabsan oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a maalan dad baa kuu shaqeeya dadka kuu shaqeeya xuquuqdooda ka dadaal daymaa lagugu leeyahay daymahaasi waa xuquuq ee ka dadaal ruuxa ajiirka ee muslimka ah ruuxa muslimka ah dadka shaqaalihiisae u adeegaayay waa in uu siiyo shaqadii markay dhammaystaanba intaan dhididkoodu ingegin waa inuu ujuuradoodii farta ka saaro mushaharkoodii xaqoodii waa inuu farta ka saaro waa inuusan dadka meermeerinin xuquuqda ku leh oo igu soo noqo iyo berri iyo saa dambe iyo bisha dambe dhaqan muslim ma ah dhaqan muslim ma ah isagoo heli kara khaasatan oy u suuroobi karto maya maxaa yeele nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muxuu yidhi uctu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraquhu ruuxa aad shaqaalaysateen siiya ujuuradiisa intuusan dhididkiisu ingegin maxaa laga wadaa shaqadii markuu dhammeeyo ha sii daahinina dukaan baa lagaaga shaqeeyaa hawl baa laguu qabtay hawshii laguu qabtay markii laguu dhammaysto dadka dhididkoodii aad miiratay ayaa waxaad tidhi igu soo noqo war lagugu soo noqon maayo xuquuqda dadka bixi igu soo noqo maxay tahy dhiib intuusan dhididkiisu ingegin gacanta ka saar haddaad siin weydo dadka qaarkood waxayba samaynayaanba intay dadkii dhiiggoodii iyo dhididkoodiiba miirtaanoo ku adeegtaan ooy wakhtigoodii iyo maskaxdoodii iyo xooggoodiiba isticmaalaan bay waxla'aan dirayaan waxla'aan dirayaan kaa isaga ah nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid baa ka sugan rabbigii uu ka warinayay allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi alaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex ruux maalinta qiyaamada anaa la doodaya cid kale loo raadin maayo aniga ayaa la doodaya saddex ruux taloyayih ka koowaadi waxa weeye rajulun acطaa bii uma hadar nin aniga sababtay ballan ku galay ama dartay wax ku siiyey kadibna ballantii ka baxayoo shaygii aan fulinin ka labaadi waxa weye warajulun baaca xuran faakala hamana ka labaadna waa ruux ruux xor ah oon addoon ahayn iibsaday lacagtiisiina cunay ruux xor ah bini aadan xor ah ayaad intaad kaxaysatay baad suuq gaysatay markaasaad lacagtiisii cuntay allah kuu sugaya tabaaraka wa tacala ka saddexaadi waxa weeye warajulun ista'jara ajiiran fastawfaa minhu walam yucطihi ajrah ruux ruux shaqaalaystay markuu dantiisii ka dhammaystayna ujuuradiisii aan siinin allah baa la doodi doona maalinta qiyaamada kii miskiinkii dhididkiisi iyo dhiiggiisaba uu miirtay asaga meel iska fadhiisaa la leeyahay inaad dood gasho adiga uma baahnid allah tabaaraka wa tacaala baa kuu soo istaagay isagaa kula doodi doona meeshaad geli lahayd baa loo baahanya marka marka waxaa loo baahan yaha xuquuqda inaad ilaaliso oo aadan noqonin dhiigmiirata inaadan noqonin daymaha lagugu leeyahay inaadan dadka meermeerin iyo xuquuqdooda matlulghaniyi dulmun haa midka heli kara inuu wixii bixiyo meermeerintiisa iyo warwareejinta uu dadku ku samaynaya waa dulmi xuquuqda aad gudanaysa waxaa ka mid ah xoolahaaga ku saabsan inaad sekada ka bixiso sekada waajibkaa xoolaha ka dhiib waa xaq sadaqaadka iyo tabarucaadka iyo diinta ku saabsan qaraabada ku saabsan ehelka ku saabsan masaalixda iyo danaha muslimiinta ku saabsan tijaaradaada waxbay ku leeyihiina bixi a way ku daahirinayaan waxa aad bixinaysaa waxay daahirinaysaa xoolahaagii khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha xoolaha horta way daahirin adigana way ku daahirin adiga maxay kaa daahirinaysaa akhlaaq xumada bakhaylnimada lex jeclada gacan adayga waxaa kaa daahirinayao kaa nadiifinayao kaa dhaqaya markaad xoolahaaga bixiso mar baad bixin marka hore markaad bixinayso waxoogaa gacmuhu waa ku gergariirayaan ninkaan weligii waxbixinba baranin inta maalinta ugu horraysa uu muxuu ahaay waxbixin bilaabahayo asaga oo naf hayso oo isle aad isleedaha warkan ma geeri baa ma naf baa haysa ayaad waxoogaaga yarkaa tuuri waxoogaaga markaad tuurto midda xigta intii hore waad ka dhiiran tahay mar saddexaad intii hore waad ka dhiiran tahay mar afraad iyo mar shanaad waxaad noqonaysaa marka dambe maalinka aadan waxbaba sadaqaysanin inay naftaadu walwashoodu walbahaarto soo ma jeed yacni shay walba waa la qabsi shay walba waa caadaysi naftaada marka waxaa daahirinaya oo bakhaylnimada iyo lexjeclada iyo xoolo jacaylka ka daahirinaya sadaqada way ku kubcin way ku korin way ku nadiifin waxay ku siinaysaa in aad khayrkana barato la qabsato xumaantiina ka fogaato marka xoolahaaga sakada ka bixi oo sadaqaadka ka bixi oo qaraabada ka xidhiidhi oo diinta wax uga tar oo markii ilaahay wax ku siiyo ixsaan kuu galo ixsaan gal wa axsin kamaa axsana allahu ilayka soo ma ilaahay siduu ixsaan kuugu sameeyey khalqiga ixsaan u sameeye khalqiga ixsaan u samee ilahay baa ixsaan kuu sameeyey marka zakadii baa ka mid a xoolaha haddaad zakada u diidood zakada ka bixin weydo waajibkaa khaasatan waxaad ogaataa xoolaha waa lagu soo maqan yahay nabigeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalamu aleyh inuu yidhi dad hadday zakada bixin waayaan ilaahay wuxuu u diidaa oo ka ceshadaa dhibicda kor ka imaanaysiyo roobkaa loo diidaa waa xoolo dhaqatadii waa beeralaydii sakadii bay bixin waayeen roobkii baa laga istaajinaya abaarahan aad arkaysana dhacaya asbaabta ay leedahay waxaa ka mida sakadii baa la bixin waaya haddii sakadii la bixin waayana ilahay dhibicdii buu reebtay dhibicdii markuu reebtayna xoolihii yaraa inta yarta ay ka bixin waayeen ayagii oo dhan ba cagtaa la mariyey soo ma nin boqol neef oo geela leh oo la yidhi war dhowr neef laba meel neef saddex neef bixi la yidhi nag waa la kari waayey siduu u sugahayey sanadkii oo dhibicdii u sugahayey waa la joojiyey sanadkii labaad waa la joojiyey boqolkii neefee geelahaba way raaceen way israaceen lo'ley kaba daran adhiley ka daran beereley ka daran wax yar bixi baa lagaa kari waaya markaasaa kulli lagu dhaafiyey war waxoogaagan bixi inta kalea ku barakoobiyo dhibic baad ku heliyo way kuugu badan maya adiga dukaanlaha ah ee suuqlaha ah ee sharikadalaha leh ee tijaarada iyo ganacsiga ku jira markaad sakada u diido tuug baa loo soo diri adigana xabad buu madaxa kaaga dhufan xoolahana wuu qaadan bal adugu si dhiwo kaas waa lagu kari waaya war waxoogaaga yar isku ilaali baa lagaa kari waaya waxoogaaga yar baxsoo waardiye ka dhigo aakhiradaada adduunkaaga ku ilaasho xoolahaagana ku ilaasho lagu kari waay waxaad tidhi maya maya maya maya war masaakiinta ka caawi oo qaraabadaada caawi oo dadka u naxariiso oo masaajidda wax ka dhis maya maya maya meesha xuquuqdu waa fara badanta annaga imise xil baana saaran haye waaye cesho waad ceshatay soo maha waa lagaa qaadi doonaa adoon libya baa lagugu qabin oon ajir lagugu qoraynin hayaa loo soo socdaaye bal warkaasi cesho ma ceshan karti soo saas ma marka waxaa la doonayaa inaad u xisaabtanto xuquuqda xoolahan lagu leeyahay gud ha isku dhajinin waa waajibaadka saaran ruuxa muslimka ah oo xuquuq baa xoolaha lagu leeyahay waaladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili waalmaxruum xuquuqdooda xaq baa lagu leeyahay xoolahooda xaqaa waxaa iskale midka baryootamaya gacanta hoorsanaya waxaa kaloo iskale midka maxruumka ee xishoonaya laakiin baahan gacansi aan kuu hoorsanayn masaajid kama istaago ma shaxaatamo wejigiisuu ilaashanaya waa ruux sharaf iyo magac leh waa sabaahanya waa maxruum kaasaa xaq ku leh kii wejiga ilaashan waayee duruuftu ay ka keentayba inuu isa soo taago gacanta kuu hoorsado baa xaq ku leh lisaa'ili xaqun walow jaa calaa faras waa xadiidkii abu daawuuda war midka dawarsanayaaye xaq buu leeyahay xataa faras isagoo wataba meesha ha ku yimaadeen farasku muxuu ahaa waa gaadiidkii waagaa dad yacni qaaliga ahaa wa yacni waxay ka dhigan tahay iyadoo hadda la yidhi oo kaleeto war midka dawarsanaya xaq buu xoolihiinna ku leeyahay xataa isagoo benzi wataba ha yimaadeen xataa b m w ha ku socdo b m w buu iridda soo dhigtay kadibna intuu ka soo degay buu masaajka soo galay salaadda markaan ka baxnay buu yidhi war ya caawiya war tuug weeyaane b m w buu wataay masaajidka ka saara miyaa la dhihi maya marba hadduuba naftiisi isagu u quudhay inuu wejigiisa dulleeyo war dulliga dulli ha ugu darinee xaq buu leeyahay siiya gacanta u saara soo saas ma marka wax weeyaan xoolahani xuquuq baa lagu leeyahay aan sake ahayn waa xadiis nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka xuquuqda gudo oo sakada ka bixi oo xuquuqda iska ilaali waxaa ka mid ah arrimaha loo baahan yahay inuu ilaaliyo taajirka muslimka ah waa inaad ka fogaato ood xoolahaaga ka fogayso mucaamaladaada iyo tijaaradaada aad ka fogayso ribada iyo cuquudda faasidka ee shareecada khilaafsan haddaad ribada iska ilaalin weydo iska dhowri weydo ka fogaan weydo waxaad ku talagelaysaa waxanaad kasbayso waa la baabi'inayaa yamxaqu allahu arriba wa yurbi sadaqaat ilaahay ribada waa baabi'iyaa meel lagaga imaan doono mataqaani lakiin haddaad ribo gasho xoolahaagii waa baaba'aya si loo baabi'in doono ilaahay bay la jirtaa laakiin waa dagaal ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wadaruu ma baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulihi haddaabaad ribo gashay dagaal alle iyo rasuulkiisa isu diyaari allah baa kula dagaalamaya xaggee buu kaala dagaalamay meel kastaa lagaala dagaalamay waa baba'ayaan xoolahani dembiguna ku raac xisaabtii aday kuu taallaa aakhare adaa ku cadaabgeli xoolihiina waa la baabi'in ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ku soo maqan oo waa la tirtiri xoolahaaga marka ribo ka ilaali ribadu waa muubiqa wayna lacnadan tahay iyada iyo inta ku mucaamalootaba way lacnadan yihiin xataa kuwa gacanta ka geysta allah waa lacnaday tabaaraka wa tacaala marka waa inaad ribada xoolahaaga ka fogayso si aad ugu barakowdo xooluhu kuugu barakoobaan waxaa ka mid ah in aad ka fogaato haddaad tahay ganacsadaha muslimka ah yacni tajanubu akli amwaali اnnaasi bilbatil dadka xoolahooda inaad xaqdarro ku cunto inaad ka fogaato waa xoolaha dadka xaqdarraa ku cun sida rabbiba tabaaraka wa tacala qur-aanka inoogu yidhi laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum war xoolaha dhexdiinna xaqdarraha ku cunina ilaa ganacsi aad raalli isaga tihiin inuu yahay mooye ganacsi aad kala gadanaysaan isaguna ku qanacsanay adna aad ku qanacsanayaan tahay inuu yahay mooye xaqdarro xoolaha ku cun xaqdarradu maxay noqon kartaa xoolaha dadka laaluusha ku qaadan qish iyo khayaanaha ku qaadan tadliis iyo qarqarin iyo ceebta inaad u qariso inaad wax u qarisa ha ku qaadan tadliis ha ku qaadan alaab baad keenaysaa electronic baad keenaysaa dhar baad keenaysaa markaasaa waxaad ku soo qoraysaa shirkaddii soo saartay shirkad aan ahayn shirkadaha yurub baa madacooda la xadayaa shirkadaha dharka soo saara ama electroniga caanka ah qalabkooduna qualitiga leeyahay la bartay baad xadaysaa hindiyaad tegaysaa singabuur baad tegaysaa chinaad tegaysaa magacii baad xadaysaa markaasaa waxaad ku soo dhejinaysaa wax meelaha aad ku soo samaysa khaa'in mudallisaa tahay waxaad sidaa ku heshana waa xaaraan waa qish qish waay dadka ha qishin ha khadeecin leanna waxa weeye waxbaad isdaba marinaysaayoo dadkii hadday ogaan lahaayeen sidan aad yeeshay hadday dadku ogaan lahaayeen lagaama gateen laakiin maxaa wax lagaaga gatay magacanaa wax lagaaga gatay magicii aad qaadatay xaqiiqadii lagu yaqaanayee qualitiga lahaydna meesha ma yaallo saas daraaddeed xaqdaraad wax ku qaadatay waxbaad isdaba maraysa qish waay tadliiska qamaar waxa ku qaadanin najshi iyo adoon rabin inaad wax iibsato beeca ha gelin khaasatan beeca naadada ah beeca naadadaee bannaanka yaa la naadinayo adoon rabin inaad iibsato ha dhex gelin si aad u qaaliyayso waa najshiga fallisaada lama ogola qararka ixtikaarka inaad kaydiso maanta wuxuu suuqu u baahan yahay oo ummaddu u baahan tahay oo suuqyadii ka baahan yihiin markuu rakhiiska yahay intaad iibsato inaad bakhaarada gashato suuqiina ka baahan yahay ha qaaliyowdo aad la sugto markay kacdana aad adigu suuqa qabsato maya ixtikaar waa lama ogola diiq iyo xidhiidhi baad ummadda gelinaysa alaabta suuqa marka ugu horreeya looga baahan yahayba gee sicirkay tahayna ku gado laakiin iyadoo suuqii ay saamaynayso kaydinta aad kaydinaysaa ee suuqii aad saamaynayso inaad celiso si suuqu u kaco waa fasaad waa la diiday waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa aklu amwaali الnaasi biاlbaطil xoolaha dadka xaqdarraha ku cunin oo maalan waxa weeye nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulkeenna xadiis abi hurayra ayaa macnahan faa'iidaynaya muslim baa soo saaray xadiis abi hurayra nebigu wuxuu soo maray cunto suuqa taalla oo meel ku toonsan cuntadii markuu soo maray ayuu nebigu sal alla alay wasalam gacantuu dhex geliyey markuu gacanta dhex geliyey ayaa farihiisii waxay gaadheen qoyaan cuntada salkeeda yaalla markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam maa haada yaa saaxiba atacaam war kan cuntada gadanayow muxuu yahay qoyaankan cuntada hoosteeda yaalla markaasuu yidhi rasuul ilaahayow asaabat asamaa'u yaa rasuula allah xalay baa roob ku da'ay buuyihi roob xalay da'ay dhibicdiisii baa raashiinkan ku da'dayo hoos bay fadhidaa qoyaankii baa hoos fadhiya isagana korkuu dadka ka iibinaya wax korkuu ka tusaaya markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay slam afalaa jacaltahu fawqa aطacaami kay yaraahu nnaas war qaybtan qoyanee hoosaysa maad korka soo marisi si ay dadku u arkaan maa dadka maxaad dadka uga qarinaysa markaasaa wuxuu uhi man hasha falaysa minii haa dadka ruuxii wax u qariya aniga iga mid ma ah buu nebi ur sal la lay slam dariiqaygii ma hayo waataan hadda ka hadlaynay wa qararkaan la oggolayn waxaad iibsanaysa iyo waxaad iibinaysa waa inay cad yihiin waana inaad dhiibi karto gacantaada uu ku jiro ee maaha waxaadan dhiibi karin dadka inaad ka gaddo waxaanan garanaynin dadkuna ayna garanaynin in oo qarsoon oon laysla garanaynin in laga gado qarar waa nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asal weyn oo usuusha buyuucda ka mida weeye qararku najshigaasi hadda aan tilmaamaynay oo buyuucda naadada ku saabsan naadada oo inaad dhex gasho adoon rabin inaad iibsato laakiin sicirka inaad qaaliyayso ayadana nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nahaa cani najshi intaasoo dhan waxay soo gelaysaa aklu amwaali innaasi bilbaatil ixtikaarka iyo kaydsiga xoolaha la kaydiyo si suuqu u qaaliyoobo ayadana xadiidka muslim baa ku yimid oo nebigu yidhi laa yaxtakilu ilaa khaati ruuxa kaydiya si suuqu u qaaliyoobo cuntada iyo waxyaalaha loo baahan yahay kaydiya waa ruux gafsan oo khaldan buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalamu caleyh waxaa ka mid ah waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalaha loo bahan yahy ruuxa muslimka inu iska ilaaliyo xoolaha dadka iyo xaqa dadka xaqdarraha ku cunay muslim ha ahaado gaal mucaahadood la nooshahay ha noqdo xaqdarraa ku cun iska ilaali waxaa ka mid ah waxyaalaha loo baahan yahay inaad ilaaliso markaad ganacsanayso cadamu lidraar bilaakhariin dadka kale ganacsigaaga ha ku dhibin sax tartan suuqa tartanka gal laakiin tartan hufan oo nadiif a gal tartan aan xasad lahayn tartan aadan dadkii ku dhibaynin tartan gal ganacsigu waa tartan tartankana mujtamacaadani ugu jirtaa mujtamacaadani ugu jirtaa oo kullamaa tartan la fasaxo ganacsigii waxoogaa waa miisaanmayaa dadweynihii iyo mujtamacii baa faa'iidaya dabcan ninkii keenayana dee wuu faa'iidaya qaacidada sharcigu waxa weeye laa darara walaa diraar sinaba tasarufaadkaaga dadka ha ugu dhibin dadka ha dhibin oo ganacsigaaga dadka ha ku dhibin adoo ribix iyo faa'iido raadinaya waxaa ka mid a qaababka aad dadka u dhibayso beec lagaaga horreeyey ha gadanin laa tabic calaa beyci akhiika walaalkaa ha fallisin waa lagaaga horreeye walaalkaa baa ku jira nebigu wuxuu yidhi beeca walaalkaa ha ka dulgadanin haddaabaad og tahay inuu ku jiro ilaa uu kuu idmo ama isagu ka baxo ka joog haddaad ka daba gasho ood ka saarto ood adigu iibsato ama kii ka iibsan lahaa intaad soo shukaansato ka soo leexsato oo adiga uu kaa gato waxaad meeshaa ka heshay waa xaaraan laa yabic axadukum calaa bayci akhiihi nin walaalkaabaa gurigan kiraystay isaguu u kiraysan yahay ninkii lahaa buu ka kiraystay intaad timid oo degta aad afka u saartay baa waxaad ku tidhi war ninka lacagtuu ku siiyo mid ka badan anaa ku siina ka saar jin iyo qori intuu ismariyey oo balaayo iska keenkeenay buu ninkii meeshii ka saaray adigaa qaatay waxaad ka helaysa waa xaaraan xaqii walaalkaabaa dhacday sida walaalkaa gabadh uu doonayba aadan uga daba dooni karin baa badeeca uu gorgorinayo oo iibsanayana aadan uga dulgadi karin abadan gabadh uu doonayna ha ka daba doonin ilaa uu ka baxo ama kuu idmo marba hadduu ku jiro faraha kala baxa alidraar biاlaakhariin dadka kale inaad ku dhibto ganacsigaaga maaha yacni laa darara walaa diraar waxaan la ogolayn sidoo kaleeto inaad ku xeel dheeraato badeecadaada ammaanteeda waxayna lahayn inaad ka dhigto xayeysiinta soomaayn arka xayeysiinta sharikadahan oo muxuu ahaay isgaadhsiinta iyo warbaahinta telefishinada idaacadaha shayga ugu liita badeecadaha haddaad maanta u geysooo tidhaahdo shayga ugu fiican iiga dhiga waxoogaa gabay ah iyo waxoogaa aftahannimaa intay isku hagaajiyaan baa waxay ka dhigayaan kii uguba fiicnaaba adduunka ayaguna waxay ku qaateen sidaa waa xaaraan adigana qaabka haddaad wax u xayeysiisato wixii sidaa kuugu yimaada been iyo khayaano iyo waxaan jirin baad wax ku keentay badeecadaada intay tahay gudbiso idaacad iyo telefishinkuna inta ay tahay iyo siday tahay iyo muwaasafeedkeeda xaqiiqiga ah ha kuu sheegeen oo ha kuu gudbiyeen oo ha kuu xayeysiiyeen dadweynuhuna sidaa ha ugu yimaado laakiin waxaan jirin inaad buunbuunisood dhoobdhoobto ood casaysood madoobayso oo dadkii aad u xayeysiiso oo qaab noocaas oo kalea suuqa ay kugu gashaay sax maaha leanna waa been iyo taswiir la gadaya waa sharikadaha waxayeysiiyana waxaan dhihi lahaa qaar badan waa muslimiin telefishinada qaarkood waxaa iska leh rag wadaaddaa baa iska leh idaacadaha qaarkood rag wadaaddaa iska leh ganacsiyada qaarkood la xayeysiinayo dad wadaaddaa baa iska leh haddana maca daalika waxa laga dhigayo haddaad rabto waad yaabaysa hoteel baa la qaadi oo la dhigi oo kor la geyn oo adiga waxaad ka imaanaysaa adduunka cidhifkiisa johannesburg baad usoo socotay johannesburg markaad timid waxaad usoo socotay hoteel aad ka aragtay telefishinada oo laguu ammaanay oo laguu sawiray oo asaga dhanba aad yaabayso aad isleeda tolo majannadii adduunkaa si aad usoo socotay johannesburg ilaahu markugee aad u lahayd hoteelkaana magaciisa aad u haysatay waad dhex timid markaad dhex timid baranbaraaba dhex socotaba nadaafad xumada iyo sida wax u yaallaan iyo sida wax ka yihiin war soo kani kii ma aha see wax u yihi ninkaa xaggee laga soo khalday ma taqaanaa adduunka cidhifkiisa war waxaasi wax saxsan ma ah waxaana wax laguma gaadho muslim baa tahay xaqiiqada ka turjumo dadka ha ku dhibin ganacsigaaga dadka ha ku dhibin ganacsi dadka dhibaa ganacsi maaha ganacsi been iyo taswiir iyo waxaan jirin lagu suuqgeliyeyna ganacsi maaha waxyaalahaasoo dhan baa la doonayaa ganacsadaha muslimka inuu ka fogaado waxaa ugu dambeeyoon jeclahay insha allahu tacaala inaan ku gobagabeeyo saddex qodob qodobka ugu qodobkaas qodobka u horreeya saddexooda waxa weeye ganacsigaagu waa inuusan ka madhnaanin nooc muwaalaad ah oo mu'miniinta iyo diinta iyo dadkeeda aad wala ugu hayso waxaa laga wadaa ganacsi muslimiinta cadowgoodu ay uga faa'iidaysanayaan inay muslimiinta ku dhibaan ha kala ganacsanin gaalo muslimiin la dagaalamaysa hub ha ka iibinin waxay muslimiinta kula dagaalami lahaanna ha ka iibinin ha ugu kaalmaynin midkii fasaadka waday fasaadkiisa ha ugu kaalmaynin midkii khamrada ka ganacsanaya gacan ha ka geysanin baabuur ha ka kiraynin haddaad og tahay waxaan inuu khamro ka samayn doono ha ka gadin yacni waxaa la doonayaa in aad muslimiinta wixii dhibaato u keenaya guud ahaan inayna ka bixin war anuu ganacsadaana suuqa xortaa baan ka ganacsanaya nin kastoo ila ganacsadan waan ka ganacsanaya war maya dad ay muslimiintiiba islaynayaan waxay muslimiinta ku laynayeen inaad u geyso qolyahan sudaaniyiinta ee muxuu ahaayey muxuu ahay john garan qoladiisii john garan qoladiisii koonfurta sudan markii ay wada dagaalamayeen muxuu ahay waqooyiga waqooyigu waa muslimiin soo ma koonfurtuna waa gaalo reer galbeed iyo afrikaan oo dhan baa u gurmaday ilaa la gaadhsiiyey in suudaan laga gooyo soo saas maha waxa loogu gurmanaya waa gaalnimo meeshii wax looga gudbin jiray waxay kenya wax loo marin jiray yaa qaadi jiray waxaa qaadi jiray baabuurleyda soomaalida ah damiir male damiir male war waxaan aad qaadayso walaalaha oo muslimiina lagu baabi'inaya maya sheekh wixii lagu baabi'inaya ha lagu baabi'iyay aniga wa- tijaaradayda umaan rabaa aniga ribix ujeed baana maxaa iga galay baabuurkaygaan ka kireeyey waanan qaaday waanan intifaacsaday maya tijaaradaada waa inaynan ka madhnaanin dadka walaalaha ee halka jidh aad isku tihiin wax dhibaya oo diintooda dhibaya oo dalkooda dhibaya oo cid cadow u ah ay kaalmaysanayso ha ka ganacsanin damiirkii alwalaa walbaraa iyo mabda'aasi waa inuu ganacsigaaga kontaroolo waana masalada ay culimmadu yidhaahdaan lagama ganacsan karo xilliga xataa muslimiintu ay dagaalamayaan hubka lagama ganacsan karo maxaa yeelay waa kaalmo iyo gacan aad ka geysanayso dhiigga xaqdarrada ku daadanaya lama ogola gaal muslimiinta la dagaalamayana wuxuu muslimiinta ku dhibahayay inaad adiga ganacsi aad gasho ood ka ganacsato maya lama ogola qodobka xiga waxa weeyaan asagana oo laga maarmaanka ganacsadaha muslimka ah tacallum axkaami almucaamalaati sharciya inuu barto axkaamta ku saabsan ganacsiga ee shareecada maxaa riba ah maxaa xalaala maxaa xaaraam ah intaadan ganacsiga gelin baro si aadan khalad u gelin si aadan xaaraan u cunin waxaa la rabaa inaad wuxuun ka barato dhegaysato haddaad akhrin karto akhrido haddaadan intaa midna samayn karin cajaladaha qaatood dhegaysato cinaayo siiso cinaayo aad siisiyo dadaal gooniya ku bixiso wixii ku saabsan ganacsiga guud ahaan gaar ahaanna waxaad adugu ka ganacsato axkaamteeda iyo cilmigeeda baro sharcan waa waajib weliba waa waajib cayniya waay waajib cayniya ruuxa muslimka ah shayga marka uu doonayo inuu ku tillaabsado cilmigeeda iyo aqoonteeda inuu yeesho waa laazim sharci ah cumar bnu khataab radi allahu canhu baa waxaa laga wariyaa wuxuu ahaan jiray baa la yidhi ee ruuxii axkaamta beeca iyo shiraha wax kale iibsiga iyo tijaarada axkaamteeda ruuxii garan waaya suuqaa laga eri jiray dukaankana waa laga xidhi jiray kacwa soo baraa la dhihi jiray marka hore aaway cumar de hadda cumar aaway cumar ma joogo suuqyadiina suuqyo shareeca maamusha ma ah xisba ma jirto soo ma asaga oo laba xabba ayna u dhaadhacsanayn ayuu wuxuu ka soo ordayaa ama baadiye ama tuuluu ka soo ordaya magaaladunuu kusoo dhacdhacaya ragannimo iyo soomaalinimo iyo indha adayg iyo dadnimo iyo dhiiranaan waa ka suuqii buu dhex boodahayaa maxaa xalaal ah maxaa xaaraan ah waa qasanaya ka bood ka duldhac berri waxaad arkaysaa waxoogaa isagoo jeebka ku haysta ma yaqaano meeluu ka keenay war waa khalad waxaa la doonayaa abwaabtan tijaarada iyo ganacsiga axkaamteeda maadaama aad ganacsanayso inaad barato ood wakhti siiso ayaa laga maarmaan ah waxaan kaga baxayaa ku gebagabaynaya tijaaradaada iyo ganacsigaagu maadaama aad muslim tahay aakharana rumaysan tahay tijaaradaada iyo ganacsigaagu yaysan aakharadaadii dhibin isu dheelitir ganacsiga adduunka iyo ganacsigii aakharo seen isugu dheeli tiraa waajibaadka shareecada ganacsigu yuusan kaa mashquulinin xaaraanta shareecadu ay xarimtayna ganacsigu yuusan ku gelinin dukaankaa kuu furan maqaayaddaa kuu furan waa la aadaamay xayi cala asalaa xayi cala alfalaax waa inaad salaadda usoo orodo soo ma xaj baa kugu waajibay waa inaad soo xajido sakadii waataan ka soo hadallay waa inuusan ganacsigaagu kaa mashquulinin waajibaad shareecadu ku saartay hadday sidaa noqoto ganacsigaagii adduunyo wuxuu dhib ku noqday ganacsigaagii aakharo aakhariya adduunna kala roon soo sidaas ma allah tabaaraka wa tacaala fii suurati nuur ayuu ku tilmaamay ragga ganacsadayaasha ee muslimka ah fii buyuutin adina allahu an tur- an turfaca wayudkaru fi wayud eh? wayudkaru fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi waalaasaali rijaalun ilaahay guryihiisa iyo masaajidda waxaa ku tasbiixsada subax iyo galabba rag rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri اllah waiqaami الsalaaة waitaaءi الzaka yakhaafuuna yowma tataqalabu fiihi اlquluub wاlabsaar ragga ku ganacsadaayey raggaasi masaajidda ilaahay ku tasbiixsadee camiraayey waa ganacsato lama dhihin masaajidda unbay ku xidhan yihin waa ganacsato way ganacsadaan laakiin waxaa lagu tilmaamay ganacsigooda iyo beecooda iyo shirahoodu kama mashquuliyo ilaahay dikrigiisa salaadda kama mashquuliyo sekada bixinteeda kama mashquuliyo waajibaadkii shareecada kama mashquuliyo sababtuna maxay tahay waxay ka baqayaan maalin soo socda oo ay quluubtu gadgadoomi doonto waa maalinta aakhare wa oo quluubtu isrogrogi doonto cabsi iyo argagax darti maalinkaasay u diyaargaroobayaan tijaaradiina way wataan tii aakharena way ku garab wadaan soo saas maha labadaa isu dheelitir waxaa isu dheeli tirtaa ganacsigaagana wado niyadan soo sheegnay iyo nidaamkan soo sheegnayna ku wado kii aakharaase ka muhiimsana yuusan kaa mashquulinin south africa markaad joogtaan dhib aan yarayn baa masaladaa idinka haysta ilaahay tabaaraka wa tacaala faraj ha idiin furo ummaddana hau furee locationaa la galay dukaan baa u furan dukaanka gudihiisa kama soo bixi karo ama kamaba soo baxayo salaad jamaaca ma yaqaano musqushii baa meesha ugu taalla masaajidkii baa ugu yaalla kitchenkii uu raashiinka ku karansan lahaa meeshuu ugu yaallaa waxaa laga yaabaa muddo dheer inuusan meeshaaba ka soo bixinba soo saas maha jamaaco ma arkin oo darsi ma arkin oo diin ma arkin oo wacdi ma dhegaysan oo jumco ma imaanin marmarka qaarkoodna waa nin dhallinyaro ah oo shahwo leh reer uma jooga meesha dumar galoo gaalow qaaqaawan baa meesha ugu adeega imtixaan weyn soo saas maha oo dee waa dhallinyaro waxoogaagii qalbigiisa noolayn lahaa oo diinta ahaana waayahanba maba maqlinba meel daacana maba teginba iimaankiisiina waa daciifay fitnadanayna waa hor joogtaa soo balaaya meeshaa ka dhici mayso balaayaa ka dhici dadkaasi waxa weeye iyo xaaladda noocaasi waa tijaaro diintii wax yeeshay wa ma tahay ismise ma tijaaro tii aakharo dhib weyn u geysatay waa waxaa loo baahan yahay marka tijaaradaasi xalaasha ah tii aakharana u dheeli tiro diintaada dhaawaca ka ilaali waxaan kaga baxayaa oon ku gebagabaynayaa allah tabaaraka wa tacaala aad buu mawduucu u dheer yahay laakiin waqtigii baa dhammaaday baa la yidhi waana dhammaaday ficlan laakiin dawaabidda iyo arrimaha looga baahan yahay taajirka muslimka ah si uu tijaaradiisa ugu barakoobo ganacsigiisa ugu barakoobo ribix wanaagsan uga helo aakharadiisa iyo adduunkiisaba ugu ilaashanaado ugu barakoobo ehelkiisa iyo wax walba ugu barakoobaan inuu nidaamkaa raaco shareecadu dejisay wax dhaama ma jiro dariiq dhaamana ma heli karno marka sharcigeenna iyo diinteenna aan ilaalinno tijaarada iyo ganacsiga aan ku jirno jazakum allahu khayran wbaaraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullah jazaaka allahu khayran sheekh moxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ha ugu daro isagiiyo ehelkiisana allaha barakeeyo caafimaadkiisuna waayahan ma fiicna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadkiisa oo taama ha u soo celiyo maadaama reer south africa ay baayac mushtariga aada ugu xidhan yihiin nolosha ugu badan ee south africa laga shaqaysa waxaa weeyaan waa ganacsiga su-aaluhu aad bay usoo bateen qaar wadadan oo qoslana way ku jiraan marka intaan ka gaadhna un baan insha allahu tacaala hadduu ilaahay ka raalli noqdo ayaan bilaabaynaa su-aasha ugu horreysa sheekh wuxuu leeyahay waxaa ka jira suuqa south africa tartan nimanka dukaanada igu garab leh shayga matalan wuxuu yidhi aan gada laba boqol mararka qaarkood waxay gadaan boqol iyo labaatan ama boqol aniga naftaydu ma ku jabin karaa si aan kastamka usoo jiito
bismi illahi raxmaan raxiim waxbaan ka soo tilmaannay masaladaas tanaafuska iyo tartanka suuqu ee aada qayb ka tahay waa inuusan keenin inaad dadka ku dhibto xasadna waa inuusan sal u ahayn suuqana ha fasaadinin kastamka soo jiido oo walaalkaa ka soo gediso niyaddaadu hadday noqoto waa niyo faasid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh labada dumarkee laysla qabo ayuu wuxuu yidhi midk mid mid mid midba midda kale yaysan isku dayin inay weelkeeda rogato weelkeeda inay rogato maxaa laga wadaa bimacnaa tani waxay lahayd inay ka qaadato yaysan isku dayin walaalkaaga garabkaaga ee deriska tihiin xuquuq islaamnimona waa kugu leeyahay xuquuq derisnimona waa idinka dhaxaysaa haddii aad si guud u heshiin kartaanna khayr wa barak haddii kalena adoon isaga fiirsanin oo sicirkiisa aan raadinin oo aan ku jaangoosanin oo aan ku jabinin waxaad samaysaa badeecadaada sicir u samayso wixii aad faa'iide ka heli karta ka hel suuqana ha fasaadin culimmada islaamka waxay isku waxay isku waafaqsan yihiin ruuxa suuqa oo si ku socda intuu soo dhex galo isku daya inuu suuqa baabi'iyo oo ribixa suuqa laga faa'iidayo tirtiro ama hadhow isaga ha u hadho ama suuqiiba ha lagu khasaaro ha lagu kala tagee sidaa ruuxa ku galaayay waa mufsid haddii la qabtana in la ciqaabuu u baahan yahay waa la karbaashi bal waxaa laga yaabaaba inuu muto cuquubo aad u adag inuu muto maxaa yeelay istiqraarka aswaaqda iyo suuqu inuu sugnaado inuusan isbaraanbarin inuusan qasmin waa maqsad sharci ah wa waa maqsad sharci ah oo taajirkiina uu wax ka helo badeecadiisi dadweynihiina ay helaan badeeco rakhiis ah taasi waxay ku imaan kartaa in suuqa la ilaaliyo waa miday culimmadu yidhaahdeen xataa xilliga noocaasoo kale suuqa la qaso ama tujaartu qasaan ama qaar ka mida qasaan imaamku wuu soo faragelin karaa iyo madaxa muslimiinta iyo dowladdu si ay sicir ugu dejiso markaa dar-an lilfasaad si fasaadkaa looga hortago sidaas daraaddeed waana dulmi waana xasad waana gardarro waana yacni waxa weeyaan edab darro in aad walaalkaa aas tidhaahdo soo jiido kastamkiisa ka soo kaxayso ama sicirkaba ku jebi ood isaga daba gashaayo masale saxsan ma aha wabillahi towfiiq
jasaaka allahu khayran saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay waxaan ku jiraa suuqa alaab ayaan gadaa nin baa ii soo dhiibta mararka qaarkood alaab matalan capton buu ninka alaab dukaan ku leeyahay isna halkan uu joogaa ninka alaabta gadahaya wuxuu dhihi alaabta ha ii soo gad alaabtii wuxuu idhi qiimo fiican oo lagaba yaabo wax uunan filaynin baan ugu gadaa laakiin waxaan kor saartaa wuxuusan ogeyn oo alaabtu uu ku gaday toban raan yo wuxuu dhihi waxaan ku soo gaday saddex iyo toban raan xoolaha saa igu soo gala maxalaalbaa
taas inaan inaad isweydiisaan baaba khaladaba soo saas maa way iska caddahay inay xaaraan tahay nin wakiil oo la dirsaday wakiilku waa amiin soo ma wakiilku waa amiin waa ruux la aaminay ruuxa la aaminayna cidda dirsatay ee aamintay waa inuu maslaxadeeda inta ugu badan ee uu heli karo ka shaqeeyo maslaxadtiisana ayna meeshaba soo gelin maslaxadtiisana ayna meesha soo gelin xataa hadduu ku yidhaahdo badeecadaas qaad oo soo iibi aniga waxaad iisoo siisaa boqol ran waad qaaddo waad suuq gaysa boqol iyo konton baad ku heshay kontonkaa adigu ma lihida isagaa iska leh adiga wuxuu kuu gartaad leedahay maxaa yeelay amiin baad ahayd la dirsaday badeecaddana ninkanaa iska lahaa waxa ugu badaneed ku gadi karteed ku heli kartana inaad u soo siiso ammaanadaa keenaysa iyo waajibka sharciga hal mid bay kuugu suuroobi kartaa laakiin hadduu ku yidhaahdo isagoo sicirka suuqa garanaya alaabtan qaad soo iibi intaa ii soo sii ama alaab heble ii soo gadoo suuqa iiga soo gad intaa ii soo sii sicirka suuqana wuu yaqaanaa haddii wax intaa ka rakhiisan aad ku hesho wixii aad ka hesho adaa leh intaa hadday wax ka siyaadaan ood siyaado ka hesho adaa iskale hadduu ku siiyo idanka noocaasa wixii kaaga siyaada adaa iskale laakiin haddaadan idan haysanin xoolaha qiimuhu kuu sheegay wixii fuula oo ka soo baxa isagaa iskale intaad u geysa waxaad tidhahdaa war intanaan ku soo helay intanna way siyaadee hadda khayr allah ku siiya wax ii garo a wuxuu kuu gartaa xalaal kuu ah markaa wabillahi tawfiiq
jasaaka allah khayr alaabta waxaa jira su-aalo soo noqnoqon haya oo dhowr shan lix ah oo isku wada mid ah waan isku qabanaynaa insha allahu tacaala sida guddiga su-aalaha hoos ay isku soo ay soo gudbiyeen su-aalaha isku soo noqnoqon haya waxaa weeye waxaa jira sheekh waxay leeyihiin alaab magac leh sida nayga iyo adidaska iyo waxaas shirkadihiina dabcan ma ah waa shi- waa kuwii feega ahaa alaabta noocaas oo kalea haddaan shirkaddii ka dalbadna xataa qaarkood su-aalaha waxaa ku jira na siin mahayaan magacii ama shuruud adag ama lacag badaan bay rabaan alaabta sidaas ahee magacaa leh qaarkood weliba waxay raaciyeen yuhuud baa iskale shirkadaha ma ka ganacsan karaa
waan ka jawaabaan u malaynaa darsiga dhexdiisaan kaga jawaabay magaca shirkadaha caanbaxay ee la yaqaano magaca laf ahaantiisaa qiimo ku fadhiya waana manfaco shareecada agteeda ka qiimaysan magaca inaad xaddaaba dhac ah balkaadii wax kale magaca inaad idan la'aan qaadato waa dhac lianna shirkadaha magacoodu baxay ee adduunka laga yaqaano magacu waa shay manfaco leh oo la kala iibsado oo shareecaduna ay ogoshahay in la kala gato qiimaysan waa adiga haddaad taqaano uun shay muuqdo oo lala cararo aad dhac u taqaano manaaficdana haddii la dhaco waa dhac taasi horta waa qodob waa qodobka labaadee shaygan aad dadka ka gadayso sida aad ugu sheegtay iyo sida xaqiiqadiisu tahay way kala duwan tahay soo sidaas ma oo hadda maynaan soo marin nebigu oo yidhi sal alla alay wasalam war midda qoyan maxaad kor u soo marin weyday man khashanaa falaysa minna soo ma haddii xaqiiqada dadka aad u sheegayso waxa aad dadka u sheegayso magaca iyo muuqaalka shayga iyo iyo badeecadu iyo xaqiiqada ka hoosaysa hadday kala duwan yihiin waxaa dadka ka gaday waa qish iyo khayaano waay magicii waa meel qualitiga iyo tayada shayguna waa meel isma leh yahuud baa leh yahuudi hadday leedahay kac intaad la jihaado xoolahoodu saha kuugu bannaanaadeen laakiin yuhuud baa leh xatooyo laguguma ogola khayaanana laguguma ogola raganimo intaad iska raadiso kac filistiin aad waa kuu suuroobi karta laakiin xatooyaan ku jihaadahayaa soconaysa xatooyihii khayaanaan ku jihaadahayaa jihaad maa kaas shareecaduna jihaad uma taqaano mana ogola shareecadu yahuuddu waddankanay qayb ka degan yihiin adigana waddankanaad qayb ka deganta cahdi iyo nidaam baa lagu wada joogaa inaad xaddood xaddo ood khayaanto maya inaad khayaanto maya haddii aad bannaanka u baxdo ood caddaysato dagaal oo aad saan soo sheegnay darsigii waxaan kaga hadalnay fawaa'iddii sulxulxudaybiyaan kaga hadalnay markaan ka hadlaynay inuu heshiisku qaybsamo soo ma oo cahdigu uu qaybsamo mujtamaca muslim oo gaalo la dagaalamaya kuwo kalena ay cahdi kula jiraan kuwa cahdiga ku jirana waa inay cahdiga ilaaliyaan kuwa dagaalka kula jirana wax badan baa u bannaan oo loo fasixi marka ma jiro wax la yidhahda hadday kuu diidaan shirkadihii magacaa lahaa magacoodii inaad isticmaasho badeecadoodii haddaad u baahatana qiimo qaaliya kaaga iibinayaan magacoodana ha dhicin badeecadoodana haddaad sideeda kaga soo qaadod faa'iide ka helaysana soo qaadoo ka faa'iid laakiin inaad magacoodiina isticmaasho badeecadiina aad magacooda ku keento sidaana aad ku ganacsato mucaamalo khaldan weeye shareecadana khilaafsan waana soo sharxay wabillahi tawfiiq
jasaaka allahu khayr sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay dadka mukhallasiinta ahee dadka keena ee jidka soo mariya lacagta ay qaataan ma xalaal baa mise waa xaaraan booliiska qabta ee waxaa kaloo soo noqnoqotay booliisku markayna qabtaan ninka mid weli wuxuu leeyahay tagsiilaan ah ama annagoo dad ahoo mukhallaskuna soo wado na qabtaan booliiska aan laaluushno shareecada islaamku maxay ka qabtaa
ama mas'alo hore laba mas'alo way taqriiban midda hore dadka jidka la marinayo waa manfaco wixii aad dadka kula heshiisay inaad u qabato haddaad u qabatay wixii aad ku heshiiseenna aad qaadatay allah kuu barakeeyo haddii dadka waxaad kula heshiisay aadan u qabanin wixii sidaa kugu soo gala waa xaaraan leanna heshiiskii iyo shaqadii iyo hawshii waxaan aad ku qaadanaysay ayaadan qabanin dadkii dhib baa soo gaadhay waxamaadan ka qabanin bal xaaladdaasoo kale in daalac lagu raacdo waay laakiin wixii aad ku heshiiseen inaad haddaad u qabatay ood meeshii ay rabeen aada marisay meeshayd rabtee rabeenna aad geysay markaa isaga ah wixii aad ka hesho ood ku heshiiseen dhib ma leh taa waa qodobkaas qodobka labaadoo ku saabsan laaluushka laaluushku asalkiisu waa xaraam nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuu lacnaday raashiga bixiyo laaluushka iyo murtashiga qaata laaluushka labadaba waa la lacnaday laakiin waxay culimmadu yidhaahdaan shuruudo mucayana haddii la helo waxay u bannaan tahay ka bixinaya ka qaadanaya se xaaraan bay ka tahay waxaa ka mid ah waxay leeyihiin xaq kaa ah ood xaq u leedahay ayaad difaacaysaa dariiq kaleeto ood ku difaacatana ma haysatid cid kaleetood ku dulminaysoo dhib ku gaadhayana ma jiro shuruudaha markii la helo min baabi daruura ahaan bay adiga kuugu bannaan tahay inaad bixiso ka kaa qaadanaya se xaaraan bay ku tahay ama ma ahe dulmi lagugu samaynaya iyo gardarro baad iska celinaysaa iska dafcinaysa ood laaluushka isaga dafcinaysa dulmigiina dariiq kale kuuma furno ood isaga celiso iska celinta aad laaluushka ku bixisayna cid kaloo dhibaata ku gaadhaysa ma jirto sidaasoo kale hadday tahayna waa lagu ogoliyay adiga warka murdidiisa ama xaq kaa a baad raadin ama dulmi baad isaga celin dariiq kalena kuuma furna cid kalena dhibaata kuma gaadhayso shuruudaa haddii la helo adiga bixinaya waa lagu ogol yahay ka qaadanaya se xaaraan bay ka tahay taasina waxa weeye waa tafsiilka bixinta laaluushka iyo wixii laga yidhi wabillahi towfiiq
jasaaka allah khayr waan soo gebagabaynaynaa asilooyinka laba su-aalood oo muhiima ayaan weydiinaynaa insha allahu tacaala sheekha midda hore waa su-aal la yaab leh nin baa wuxuu leeyahay sheekh waxaan leeyahay dukaan nimantuuga ayaa ii soo galay inay i dilaanna waan rabaa kastan baana ku jira maxaan ku idhaahdaa dukaanka ha inay i dilaan bay rabaan marka wuxuu yidhi haddaan tuugada dilo oo ninkii tuugga ahaan xabad ku dhufto walow ayna fartu fiicnayn waxaan ka yaabi kastamku inay i sheegaan marka ninka tuugga iyo kastamka meesha taaganba ma dili karaa waana gaalo
bismi illahi raxmaan raxiim jawaabtu waxa weeye tuugga waad iska celin kartaa laakiin cid kaloo dhiiggiisu kuu bannaan yahay ma jiro tuugganna waad iska celin kartaa nebiga waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu nin baa u yimid markaasuu yihi rasuul ilaahayow ka waran hadduu nin isoo weeraro xoolahaygana uu doonayo ninka soo weeraraya waa muslim gaal ma ah xoolahayguu rabaa inuu qaato ha siinin buu nebi uri sal lla lay slam xoolahaaga ha siinin ka warran hadduu igula dagaalamo la dagaalam buu yidhi ka warran hadduu i dilo shahiid baa tahay buu yidhi ka warran haddaan dilo naartuu gelayaa buu yidhi soo warkuma cadda saa'ilka naftaadiiyo xoolahaaga ku socda waad iska celin laakiin hadduu yahay ruux aan markaa dhiiggiisu bannaanayn sida aad isaga celinayso si tartiib tartiibaad marka hore isticmaalaysaa alashal falashal baa la yidhahda oo maalan wuu ku soo aaday haddii aad feedh isaga celin karto intaad feedh ku dhufatoba kala tuuri karto xabadha ku dhufan xabaddii haddaad lugta jabin karto madaxaa kaga dhufan hadday ku filan tahay inaad lugta ka jabisay inay kaa celiso ood kaga badbaado madaxaa kaga dhufan siba siday ka fududdahay hadday ka maarmi weydo ood istidhaahdo haddaadan ka gaadhsiinin wuu kaa gaadhsiinayaa ka gaadhsiiy saas way macanaha tan la leeyahay ashal falashal waxa weeye waa haddaynan mas'aladu gaadhin heer ah aad is leedahay wuu kaa gaadhsiinaya hadduu kaa gaadhsiinayo adin ka gaadhsii alla sugin xataa muslim baa ma ha ahaadee naar buu geli adigana haddaad saa uu lagugu dila jannaad gelaysa qaatilka kugu socda ama xoolahaaga raba iska celi amaa cid kale inaad u layso amay ku sheegaan maya leanna inaad naftaada furato ood xabsi ka furato dhiig kaleoo macsuuma daadintiisana aad ku furato maya xataa waxaan la oggolayn iska dhaaf naftaada inaad naf kale ku furataan la oggolayn yacni waxaa lagu yidhi waa lagu qasbay waxaa lagu yidhi haddaadan hebel dilin adaan ku dilaynaa ruuxan haddaadan xabad ku dhufanin adigaannu qoorta kaa jaraynaa laba mid dooro ama kan dil aad badbaaddide ama adaa maqan intaad hebel disho naftaada ma badbaadin kartaa ya maya leanna naf waa naf naftaadiiyo naftani waa siman yihi naf naf laguma badbaadiyo taadu ha tagto soo saas maa taadu ha tagto saas daraaddeed baa culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin baabka ikraaha iyo qasabka naf diliddeed ma gasho naf macsuuma diliddeeda ikraah ma galo gaalnimo haddii lagugu qasbo adoo qalbigaaga iimaan ku jiro yaad gaalnimada afka kaga dhawaaqi karta si aad ugu badbaado laakiin naf uma dili kartid naftaada badbaadi ijmaac waay soo ma sidaas daraaddeed dadkaa kale ama ha ku sheegeen ama ha ku qariyeen ama carar ama saad doontayeen dadkaa ma layn kartid mana dili kartid wabillahi towfiiq
jasaaka allahu khayr labadan su-aalood oo aad u soo noqnoqday oo isku macno xambaarsan baan insha allahu tacaala kusoo khatimaynaa waana labadaa su-aalood su-aasha hore sheekh wuxuu leeyahay ninkan waxaan ka ganacsannaa haddaan nahay sood afrika dadka ku nool dhar dukaanada aan ka ganacsanno wuxuu yihi wax badan baa ka buuxa dhar dharka sif cawrada sifaynhaya oo qaawani oo kale ah waxaa ku jira buu yihi boombalayaal sida qaarkood ayagu uciya qaarkood kur way leeyihiin qaarna kur ma laha wakhtigan chrismaskoo kale waxa fashonka ahee lagado oo kale ayaan geynaa waxyaalaha sidaasoo kale ah ma bannaan tahay in laga ganacsado mise ma bannaana
haddii dad muslimiina laga gadayo oo dadka iibsanaya ay muslimiin yihiin qaطcan jawaabtu waa maya lianna waa icaana cala alihmi waaye waa dembi kaalmadeed waaye laysugu kaalmaynaya amaa haddii waxa gadanaya ay gaalo yihiin dharkoodiina uu yahay ayaguna qaabkaa u labistaan ruuxii muslimka ahaa dharkii noocaa ahaa ma ka ganacsan karaa kama jawaabi karo allahu aclam mas'aladaas anoo aada u baadhay baan haddana wax ka hadlayaan waaye xataa kutubta axkaamu ahli dimma ka hadashay oo dadkii gaalada ahaa ee dhulka muslimiinta ku noolaan jiray ka hadashay baan aada uga raadiyey ilaahay ma qadarin inaan isdul taago masaladaa iyada haddaanan naqli u hayninna inaan ka jawaabo ma jecli wabillahi towfiiq
jasakallahu khayr waxaan kusoo khatimaynaa su-aalo dhowr ahoo isku soo noqnoqday oo macnaheedu guud u yahay qaarkood waxay leeyihiin sheekh sekada maanaa bixin jirin ilaa shan afar sano haddaan doonahayaa inaan maaragtay sekadii bixiyo qaarkood waxay leeyihiin xoolahayga waxaa ku jira sigaar iyo wax xaaraan ah boqolkiiba soddon afartan waxaan doonahayaa inaan xalaal u baxo qaarkood waxay leeyihiin maxaan ku idhaahdaa carruurtayda dukaankaa sigaarka laga gada ayaan ka nafaqayn jiray maxaa xal ah khulaasadu waxay isugu imanaysaa xoolaha qaarna xaaraanta ahaayeen qaarna xalaasha ahaayeen ee isku soo dhex jiri jiray xaggeen uga baxnaa maxaan samaynaa
bismi llah ramaan raxiim sheekh shiblaa ka jawaabaan malaynaya habeenkii dhoweyd su-aashan lafteedaa la weydiiyey xoolaha xaaraantaas ee loola mucaamaloonaya te sheekhu hadduu ka jawaabay aniga ma miyaad itijaabinaysaan inaan sheekha waafaqsanahay in kale xoolaha xaaraanta ku yimid ee qaabka looga toobad keena iyo ruuxa see loola mucaamaloon karaa iyo sheekhaa ka hadlay siduu uga hadlayna weeye muxuu ahaay bilikhtisaarna waxa weeye xoolaha markaad ka toobad keento qaybta xaaraanta ama baasantiga xaaraantee ku jira waa inaad iska bixiso waa inaad bixisood masaalixda caamka ah iyo danaha caamka ee muslimiinta ku bixiso baasantiga ama nisbada xalaasha ana aada la hadho ilaahayna aad dembi dhaaf weydiisato wixii horay u tegay ood intifaacsatay ama reerkaaga iyo ilmahaagu intifaacsadeenna dee wax tegay oo jidhka galay ha laga soo saaro la dhihi maayo soo saas maha ilmahaagii baa biishay way ku koreen reerkaagii baa biishay adigii baa cunay dhar baad ka dhigatay way baaba'day taa iyadaa ka toobadkeen un wixii laakiin weli xaaraantii ka laaban waa inaad bixiso ood isdhaafiso ajir ka heli maysid laakiin waxa weeye dariiqeedaa kaas masaakiinta waa la siin karaa cala araajix goobaha cibaadada ma lagu bixin karaa waa masale khilaafiya culimmadu ku kala aragti duwan yihiin masalada ku saabsan sekada xoolaha ee isgaadhgaadhay ee aadan bixinin laba qodob waa inaad isku darto towbad ilaahay aad u towbad keento xaqii masaakiintooda wakhtigeedii kadib dhigtay waa dembi weyn ee u baahan inaad ka toobad keento qodobka labaadna fa daynullaahi axaqu an yuqdaa ilaahay dayntiisaa wax walba ka mudan in la gudee shantii sano ama tobankii sanoba sekadeedii xoolaha weli waa lagu leeyahay waa inaad qallayso waa inaad hee aad qallayso oo aad shantii sanoba intaad xisaabtood isku dardarto hal mar inaad wada bixisaa lagaaga baahan yahay towbadna aad la timaado o ilaahay usoo noqoto arrintaana wixii hadda ka dambeeya aad ilaaliso oodan mar labaad ku noqonin sanad walba aad sekadiisa si toosa u bixiso wabillahi towfiiq